wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta xarigga ka jaray xarunta hal abuurka iyo xirfadlayaasha beeralayda soomaaliyeed xaruntan oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan ardayda soomaaliyeed ee wax ka barta jaamacadaha kala duwan ee ku yaala soomaaliya iyo beeralayda xirfadaha ku leh tabcashada beeraha haddaba wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye oo daafura xarunta ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay bulshada soomaaliyeed u leedahay xarunta la hirgeliyey maanta halkan wasaaradda beeraha iyo waraabka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaanu ka furnay xarunta horumarinta halabuurka iyo fikradaha casriga ah ee beeraha sida ad arkaysaan center for innovation and agropreneurship development ayaanu ka furnay soddon iyo dhowr sano markii ugu horreysay dalka soomaaliya hay-adaha dowladda xaruntii ugu horreysay ee loogu talagalay inay horu mariso halabuurka casriga ah beeraha inay horu mariso waxaanu ugu talagalnay inaannu ku taageerno dhallinyarada soomaaliyeed ee jaamacadaha ka soo baxaysa ee doonaysa inay maskaxdooda ka shaqaysiiyaan oo sameeyaan fikir cusub halabuur cusub oo beeraha inay sameeyaan dadka researchariska ah ama dadka sameeya daraasadaha sameeye ayaanu u furnay aanu ku taageeri doonaa halkanay imaan doonaan fikirada ay wadaan ee ay doonayaan inay ku dhaliya maskaxdooda kaga shaqaysiiyaan wax casri ah ku keenaan ayaanu ayaanu ku taageeraynaa haddii ilaahay idanka ka dhigo wasaaraddu ku taageeri doontaa kula socon doontaa waxaan dhegaystay allaha u naxariisto abwaan weyn sooraan oo dhallinyaro jaamacad ka baxday u khudbadaynaya oo leh adeer annagu shaqa idima siinayno dhowr iyo labaatan sana toban sana wax laydin soo barayey marka annaga shaqahana weydiinina idinku shaqa noo abuura oo idinku wax fakera oo adduunka horumarkaad aragtay ee diyaarado leh ee horumar leh ee tiknolojiya leh ee maxaa la dhahaya wixii hadda soo baxay artificial intelligency leh dad jaamacada ka soo baxaa lifaaya ay maskaxdooda ka imaanaysa